nuur farxaan sandheere waa wiil koob iyo toban sanno jira waxa uu muddo dhinac u yaal la yahay xanuun haleelay isaga oo laba sanno jira waxaa isaga iyo qoyskiisu ay yihiin reer guuraa ku nool miyiga deegaanka jeed hadda waxaa xaaladiisa caafimaad in lagu dabiibo loogu soo qaaday magaalada caabudwaaq xaliimo sheikh nuur cabdille iyo mahad maxamed sheikh waa ehelka wiilkan yar waxa ay ka warbixinayaan xaaladda xanuunkiisa wiilkaanu kow iyo toban buu jira waxaana ka keena meel la yidhaahdo halkaas jeed iyo ka shisheeye ariqaruuf baan ka keena meel walbaan maray jug inay ku dhacday kuma uu dhalan waa ku kabacdi oo ninkaasu xanuunsaday intaasna meel baan la marayn wax tabarana markii dambe waan weyna xoolahoodiina waa tageen abaarihii baa la tegay waa iska badayna markaan care la marno la marno la marno xoolihiina na dhaafeen laba jir buu ahaa waan ku aragno laba jirkaas marka jug baanu u malayna waxaan gaarsiinay hargeysa waxaan geynay bahalka la yiraahdo gaalkacyo xamar meel kastaan marina wax wax wax ka qabta waaweyne qof walba ama danyari buu ku nacay ama waxoo la tabaryari baa yaa laysku nacay dhabarka halkaas dambe oo labada miskooda iyo halkaas waka madaxu waa jaban yahay maarta wax qabtaba waa jaban yahay maaragta wakaas saasuu leeyahay saasuu leeyahay saasuu leeyahay saasuu leeyahay lugahana waaba ayaga kolley ayaga dubaax laguma arko wuxuu dhihi markuu galgalanhayo waa ismarahayaan labada lugood waa isku marmahaya markay isku marmaan ii imaad buu kuleeyahay mar ninka aan iga bixin xaarig isku maran bay noqonhaya qaarkaa dambe ma helinhaya istaag iyo ekaanmin waxaan ka codsanahayaa dadweynaha soomaaliya oo dalka iyo daaqaba adigu nabadgelyadoodi iyo xayaatada iyo sharafta wada oo mahadsan dar ilaahay inaanu waxa noo qabtaan baan ilaahay yaan ka codsanaynaa ninkaan adeer baanu ah goobo badan oo waddankaana waa la mariyeysay waxna waa looga qaban waaya dalka dibaddiisa baa wax looga qaban karaa baa le nabarkaas madaxaa unbuu ka soo bilowday markii hore xanuunkiisu wuu dhacay xididkaasaa go'ay afweyntaasaa maqan lugihii waa la ruuxdhaceen gacmihii waa la ruuxdhaceen dhammaantiis waad aragtaan lugihii waa la ruuxdhaceen gacmihii waa la ruuxdhaceen dhammaantiis waad aragtaan sidaas weye lugihiisu isma dhaafayaan oo kaas sidaas weeye marka dhibtaana haysata waxa weeyaan ilaahay buu leeyahay iyo dadka islaamka iyo wixii ninka la yidhaahdo bila'aantinimada ku buu leeyahay iyo dadka islaamka iyo wixii ninka la yidhaahdo bila'aantinimada ku shuqaleh annaguna waa ku dhibannahay kolley hadda dhiban nagula hayo waa ilmaha yaga laakiin dhibaatada un ad arkaysaan adinku wariyayaasha ah yaa ka muuqata waxaan codsanaynaa horta ilahay baan markii koowaad codsanaynaa inuu macnay dhibaatadaas ka dulqaado marka labaadna dadka muslimka muxsiniinta inay wax nagala qabtaan marka saddexaadna hay-adaha adduunka oo qaramada midoob hay-adaha ku shaqaala arrimahan inay macnay nagala qayb qaataan hawshiisa nalana qaymeeyaan nalana fiiriyaan mustafa cabbaas sheekh nuur ayaa ummadda islaamka iyo cid kasta oo ka damqanaysa xaaladda ilmahan ugu baaqay inay ku caawiyaan sidii loogu heli lahaa caafimaad dibadda ah walaalayaal sa aad arkaysaan maralkan meesha yaalla ama xanuunsan waad aragtaan waa la iniin soo sheegay warbixintiisa siiduba wuxuu hadda bilaayay xanuunka intaasu sano marku hayo cillado kale ugu soo kordhay waxyaalaha moysa suuxdin suuxdimo yaa ugu kordhayo hadda wangaranaysaa suuxd waxyaalahaas dheerigaan ku aragnay marka waxaan ka codsanaynaa muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogaan inay addoonkaas caawiyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku yihi man nafasa kurbatan min kurbi dunyaa ruuxii kurbe ka feyda adduunka qof muumina kurbe ka feyda ilaahay baa kurbadiisa aakhira ka feydahayo marka waxaan codsanaynaa dadka muslimiin ilaahay baa kurbadiisa aakhira ka feydahayo marka waxaan codsanaynaa dadka muslimiinta ma garanaysaaye inay caawiyaan oo ma garanaysa ilahay kurbadooda ha feydo ilahay qur-aankiisu wuxuu ku leey watacaawun cala albiri wataqwa walaa tacaawun cala alithmi waalcudmaan hayaalla cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabud waaq